Maamulka degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa degmada Ceel Jaalle ka dhagax dhigay suuq loogu talagalay ganacsatada iibiya khudaarta iyo hilibka, waxaana madasha dhagaxdhigga goobjoog ka ahaa Gudoomiye Ku-xigeenka Arrimaha Bulshada Marko iyo Gudoomiyaha Deegaanka Ceel Jaalle, Cabdulaahi Nuur Cali ahna Gudoomiye Ku-xigeenka Arrimaha Bulshada degmada Marko ayaa ka warbixiyay muhiimadda suuqa la dhagax dhigay.
waxaan dhagax dhigaynaa haddii ilaahay uu yidhaahdo suuq weyn oo laga gel oo laga hirgelinayo deegaanka ceel jaalle ee ay u baahnaayeen dadka shacabka inay ku ku shaqaystaan suuq weyn oo qudaarta waxyaabo badan lagu iibiyo dadka shacabkina ay u baahnaayeen maxaa yeele meelaha deegaanada ah oo ay inay hore u kacaan laga rabo waa dowladda sideeda waxay ay- waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah adeega kaabiyaalka dhaqaalaha oo ay dhaqaalaha ka soo galaan maxaa yeele hadda nin walba gurigiisa ama meel hortiisa eh, ama meel gaaban oo macnaha ah suuq u ah waxaan rabnaa marka suuq weyn oo dalagii ka soo go'o deegaanada eh, shalaambood iyo jannaale iyo golweyn iyo mushaani iyo waagaadi meel weyn oo suuq ah oo in loo dhiso iyo macnaha maanta ayaan suuragelinay dowladda ay suuragelinaysaa waxaana maanta aan isku wehelinaynaa gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada ismaam muuse maxamed iyo anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada marka ee, maxaa la yidhaahdaa suuqaasaan macnaha maanta aan dhagax dhigayna annagoo wakiilka ah maamulkii gobolka maamulkii ee, maxaa la yidhaahdaa esteetka iyo dowladda federaalkaba annagoo wakiilka ah waxaan dhagax dhigaynaa maxaa la yidhaahdaa suuqaas oo la dhiso doono bulshada soomaaliyana ay ka faa'iidayso doonto kan ah, ah, qudaarta keensanayo iyo ka iibsanayo labaduba way ka faa'iidaysanayeen waxyaabo ka badan way soo socdaan meeshaan iskuulaa laga hirgeliyey ceelalaa laga hirgeliyey waxyaabo badanaa laga hirgeliyey Eh, xafiis ay maamulka eh, deegaanka ceel jaalle ay ku shaqaynayaan laga hirgeliyey waxaasoo dhan waxyaa qabtay dowladdaa qabatay Sheekh Yuusuf Cismaan ahna Gudoomiyaha Deegaanka Ceel Jaalle ayaa maamulka degmada Marka ugu mahad celiyay sida ay ugu shaqeeyeen horumarinta deegaanka Ceel Jaalle.
waxayna noo soo booqdeen in suuq magaalada laga dhiso magaaladaas suuq laga dhiso oo dadka dhan ay ka adeegtaan suuqaas inay noo dhisaan oo noo dhagax dhigaan ay yimideen marka waxaan leeyahay inuu soo dhowaada